meelo badan baa maamul goboleedyada isfahdimaha isku hayaan waxaa kamid ah puntland iyo somalilan puntland iyo galmudug koonfur galbeed saad u sheegtay iyo gobolka banaadir hirshabeelle gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland naftooda meelo waxbaa jiray marka arrimahaasoo dhan daraasaan kusoo sameynay meelaha laisku haysto dhan oo buuqa ka jira in daraasaan kusoo sameynay arrimahaasoo dhan waxaan rabnaa sida ugu munaasabsan oo labada maamul goboleed markaas dooda ka dhexaysa inagoo la fadhiisanay in xal lagu gaara aan ku horeeyo hirshabeelle iyo banaadir degmooyinku way cad yihiin meelay ku yaalinna waa la yaqaan dabcan dawladda waa burburta laakiin dhulku muusan guurin maxay taa sababta dooda keenta wallaahi sababta dooda keentay kulli arrimo kulli iyaga xaggooda isku isla dhaafsadeen bay ahayd innaga waa aragnay madaxweynaha hirshabeelle iyo maamulkiis kulli waan aragnay waan wada hadalnay gobolka banaadir in qayb baan ka aragnay laakiin sideedaba waxaa asal ah horta dawladda waa run saad u sheegaysa waddanka dawlad buu lahaa sagaashan iyo kowdii dawladdii baaba'day gobolada waa la yaqaanay gobol kasta meeshuu ku ekaa degmo kasta meeshay ku ekeed waxaana asal ah hadda innaga aan ku howlgalaynaa qodobka afartan iyo sagaalaad xarafkiisa macnaha oo e iyo meelahaas oo kale qodobada qoraay oo degmooyinkii sagaashankii meeshii ay ku ekaayeen gobol kasta iyo degmo kastaba ayaa la tixraacaya markaas kadib waxaa jira meelo badan oo degmooyin usuubada oo gadaal laga degay iyo wixii isbedela ka imaada baab gooniya waay laakiin sida asalka tasuur siduu qoraayo waxaa weeye degmooyinkii horey jiray iyo goboladii horey jiray meelay ku kala ekaayeen halkaasa laga teex raacaya marka arrimahan kale un arrimo siyaasadeed iyo arrimo ulajee ayaa laga yaaba waxaa qoran waxaad tirahdeen aragtida guddigan si habaysan oo casri ah marka ma waxaa jiro hanaanaa rabtaan inaad xuduudihii la yaqaana kala bedeshaan ama aad u casriysaan
may xuduudihii hore la yaqaanay iyagaa la teer raacaya laakiin xuduudihii hore xuduudo iyo naftooda soodimooda oo waxay ahayd casrisaan ma aheen canshuuraha meelaha lagu kala qaadanayo ku kala egyihiin iyo amniga meelahay ku kala egyihiin unbay ahayd oo degmadan degmadan gobolkan gobolkan geedkaas geedkaasu ku egyahay unbay ahayd oo iska maarata saas oo kala casraysneen meelihii ku kala ekaayeen dadkii yaqaanay baaba iska yar hadda markaad waxaan rabnaa meelihii hore in la teerraaco qaab casraysan oo j s in laga dhigaan rabnaa anaga meelihii cusub oo la degay oo degmo usuubatana daraasa laga soo sameeya innaga afartii biloodba waxaan warbixin siinaa labada aqal baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka innagoo markaas usoo gudbinayna wax al wixii daraasa aan keena oo wixii daraasa aan soo samaynay aan u gudbinayn iyagana markaas taladooda ku daraya go-aanka ugu dambeyn iyagaa iskaleh innaga waxaan warbixin siinaa labada aqal iyoan toos ula shaqaynaa go-aanka ugu dambeyn iyagaa iskaleh marka waxaa la teexraacayaa degmooyinkii iyo goboladii jiray dawladii dhexe markay burburaysay marka iyagaa la casriyeynayaa meelihii kale oo hadda deegaanka ku batayna daraas cusubaa laga samaynayaa markaas kadib meeshii usuubata markaas wixii munaasab ayaa laga samaynaya iyadoo gobolka iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo inaga kulli aan wada tashanay dhawaa gaalka ayay tagteen waa meelaha colaaduhu ka jiraan galmudug iyo iyo puntland waa soo hadal qaatay maxaa idin kala soo baxay gaalkacyo gaalkacyo waa run waan tagnay dhanka galmudugna waan tagnay dhanka kale puntland waan tagnay labada qayb waan tagnay inaga marka meesha waxa ka jira waan daraasaynay horse guud ahaan gobolkaas waxaa ka jira abaaro badan abaaro ba-an baa jira colaadna way jirtaa labadaba marka cabaar iyo colaad markay isku darmata dadka marka waxyaalo kaloo nidaam idaariya lagala hadla iyaaba iska yarba kaloo dad abaar haysa colaadna haysa arrintaas marka inaga labadaba daraas waan kasoo sameynay haddana waan sii wadnaa waxay u baahan tahay arrintaas mida koow horta dib u heshiisiin dhaba in loo sameeyo dadkaas dib u heshiisiintaas markii la sameeyey kadib oo shacabka ay nabad noqdaan ay isdhexqaadayaan markaas kadib maamul ahaan qaabkii loo waajihi lahaa markaas kadib ay noqonaysaa dib u heshiisiintaas waxaan dhihi laha inaga labada maamul dawladda dhexe guddiyada qaranka oo arrintaas kus oo ku shaqlay inaga oo kale iyo shacabka meesha degan oo boqol kiiba sideetan laga qayb gelinay intaas iyaa dib heshiisiintaas nabad ka dhilin kara laakiin dawlado oo faragelin ku haya oo meelo kasta laga waxayna bo hay-ada dadka lagoynayaa jira dadkaas waa in banaanka laga geeyaa soomaaliya ay isu tashataa arrintaas saas loo waajahan qabna anag guddoomiye haddaan arrinta xaduudaha gobolada soomaaliya ka imaado dabcan dawladaba daris lanahay kenya ethoopia soomaaliya waxaa la yidhahdaa xuduud rasmi oo dawladda dhexay jahra ma jirto marka loo eego labada dawladood ee dariska ah guddigiina xagu arrintaas ka bilaabay
horta waa run laba dawladood baan daris lanahay inaga etoobiya iyo kenya beri dhow waa ogeed kenya mar oo beled xawo meel laisku qabsay waa kii jirtay aada ogeyseen inaga guddiga waftiga meesha loo diray waan ka mid ahayn marka kolley waxaa uu jiray meel oo laisku afgartay oo labada dawladood ku kala ekaayeen yayba noqonin macnaha soomaalida xuduud ay rasmi u aqoonsantay yayba noqonin laakiin meel ay ku kala ekaayeen baa jirtay waxaan kaloo kuu sheegayaa waddanka maamkii uu lahaa qaraydadii uu lahayd inay baaba'day waxaan suuqa lawada kulligoodana faalis ay yihiin